komishinka xakameynta h i v aidiska ayaa magaalada hargeysa ugu qabtay barnaamij wacyigelin ah oo ku saabsan sida looga hortago cudurka h i v aidiska arday wax ka barta dugsiga hargeysa ee baahiyaha aragga qaba maxamed xaaji yaasiin saciid agaasimaha komishinka xakameynta h i v aidiska ayaa ka warbixiyey muhiimadda barnaamijkan wacyigelinta ah maantana alxamdulilah waxaanu joognaa dadkii dee aragga baahiyaha gaarkaa u qabay waxaan ilaahay idin weydiinaynaa in ilaahay horta nuurkiina idiin soceliyo in ilaahay idiin fudaydiyo inaa idinkuna niyadsan aada qaadataan oo sidaa wanaagsane maanta aad wax u baranaysaan ee aada u dadaalaysaan inaa u dadaashaan waxaan halkan ugaga faa'iidaysanayaa mar labaad inaad idinkuna wacyigelintii qeyb lixaadla ka noqotaan maanta kole waa kala maqantiisna warka aan ku helnay inay iswada gaarsiisaanoo guryaha ku noqotaan iyo kuwii dee indhaha qabay laftigooda marka halkan maanta resentationkan idinku jeediyo casharkan laysiiyo inay idinkuna noqotaan qaar aan halkan ku haysanine inaad sii gudbisaan oo dadka gaadhsiisaan oo fariintaasi dabeeta ay noqoto mid aynu wada gaadha oo waxaynu doonaynaa dee kenya caafimaadka qabay inaynu halkiisa ugu digno u sheegno fariintii wacyigelinta hayd kii xanuunka qabayna aan la takoorin oo de waxa weye xanuunadu sidaa uu macalinku inoo sheegay mawliid dee waa iska qadar allah qadaraduna way qaybsan yihiin ninba wixii ku dhici waa loo katibay oo de ilaahay mar hore waxaan sii kala qoray laakiin sababtii ayuunbaa ah dadki maadaama xanuunka soo kala horreeyey in marka la xanuunka h i v aids laga sasayo dabeetna waxaan leenahay waar maanta baalkaa dawadiisiina waa la helay dawadiisii maanta qofkii xanuunka qabay wuxuu maanta la mid yahay qofkii caafimaadka qabay keliya wuxuunbuu dheeryahay fiditaanka fiditaankaasoynu doonayno tan komishinka loo sameeyey sidaynu xakameyn lahayn waxyaabaha lagu kala qaado iyo sifoo ku yimaado iyo sida ku dhacana waxaa kolay dee casharkayna siin doona tiimka hawshayla waday iidle xasan kheyre maamulaha dugsiga hargeysa ayaa bogaadiyey barnaamijka wacyigelinta isagoo u mahad celiyey komishinka xakameynta h i v aidiska ayaa runtii maanta waxay noo suuro gashay inay nagu soo booqdaan xarunta dugsiga hargeysa baril santar ee magaalada hargeysa dugsigana ay dhigtaan carruurta baahiya aragga qaba maanta runtii siday komishinku noo sheegeen waxay xuseen in maaragtay ay noo samayn doonaan ama ardayda iyo macalimiinta iyo guud ahaan dugsigaba ay u samayn doonaan wacyigelin ku saabsan xakameynta iyo ka hortagga cudurkan h i v idiska oo runtii waddankeenna ama waddamada jaarkaaba runtii ka jira ayaguna sidii loo xakamayn lahaa ama faafitaankiisa iyo cudurkaa loo xakamayn lahaa runtii ay qaranka ay u xil saaran yihiin waa commission qaran runtii oo maaragtay waxbarashadii iyo dugsiyadiina ka sameynaya wacyigelin runtii maanta markaa waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay jasaakum allahu khayr jasaa